الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaan ku soo jirnay risaaladii magaceedu ahaa usuulu dacwati asalafiya lisheekh cabdisalaam ibnu barjas al cabdikariim raximah اllahu tacaala waxaynu ka bilaabaynaa asalka toddobaad kolley kitaabku xilligan loo xadeeyey waxaad moodaa munaasib inaanu ku ahayn oo uu ka ballaadhan yahay oo asal asal in loo dhigo ayaa fiicnaan lahayd laakiin wakhtiga ayaa maxduuda bal insha allahu tacaala galabta oo inoogu dambaysa daraasayntaaynu daraasaynayno kitaabkan ama akhrintaynu akhriyayno insha allahu tacaala waxaynu akhriyi doonaa laba asal asalka toddobaad iyo asalka sagaalaad labada asaluu insha allahu tacaala akhriyi doonaa asalka sideedaad insha allahu tacaala ardayda iyo asalka tobnaadba ardaydaynu insha allahu tacaala u diraynaa inay soo akhriyaan oo asalka sideedaad oo ka warramaya in la laasimo waxa uu kitaabku ku tusiyey iyo sunnadu culimmadii selafkana ay ku ijmaaceen mucaamalada lala mucaamalonayo a'immada iyo xukaamta iyo sida loola dhaqmaayo iyo sheekhu naqli uu soo rarayo oo a'immadii dacwadda uu ka soo rarayo oo fi durari saniya ku sugan qowlka hadalkaasina uu ku sugan yahay weliba sheekhii weynaa ee cabduladiif ibnu cabdiraxmaan ibnu xasan ibnu maxamed ibnu cabdilwahaab uu ka soo rarayo oo nin walaalkii ah oo xilli fitan uu dhacay ee uu yidhi fitankii abnaa'u faysal oo arrinku aanu u kala caddaanin wuu ma garanaysaa la hadlaayo asalkaa insha allahu tacaala waxaan doonayaa bal ardayda cid soo baxsita soo baadha oo fitankaasi xilliguu dhacay iyo sababtuu ku dhacay iyo cidduu dhex maray iyo arrimaha waxaan doonayaa ardayda dee waxa weeye waa muraajacaynaynaayo waa isla celcelinaynaayee bal ardayda cid soo baadha oo dhowr arday arrintaas soo baxfiya oo soo diyaariya oo qoraal markaa la yimaada oo soo qora bal marka ayaa u baxayo insha allahu tacaala soo diyaarinaya mala waxyaabaha la diyaarinayana hadda waa iska fudud yihiin marka asalkaas aad buu muhiim u yahay waxaanu ka hadlayaa oo sheegayaa iyadoo usuusha dhammaantood ay wada muhiim tahay culimmadii hore selafka siday ahaayeen qaar xukaamtoola dhaqma weliba xukaamtaasi hadday doonto ha ahaato qaar daalimiina oo dadka dulminaaya xaqooda aan siinaynin bal markaa asalkaas cid aynu u dirro aynu ka ogaanno ma jirta yaa soo baari haye baaraka alla fi isku soo haye cid kaleo ku caawinaysa ma jirta mise keligaa baa isku soo diy waay waanu iska bilaabayna insha allahu tacaala sheekhu hadalkii dheeraa ee isku xidhnaa aynu dul marnay uun markaa uu ka soo raraayey waxa weeye uu ka hadlayey sheekhu qowlkii imaamu sacdi raximah اllahu tacaala ayaa asalkii lixaad inoogu dembeeyey marka halka uu yidhi waqaana allahu subxaanaه wa tacaala alwuquuca fi اlbidaci walinjiraaf injiraafku waxa weeye tegitaanka in lagu tago oo la raaco markaa tayaaraadka mubdilada ah macnaha xarakaadka mubdilada baa loo jeeda ee wax luminaaya ee markaa go-yaashii sunnada isku sii daynaya sunnaduna beri ay ka tahay waxaanu sii tilmaamay oo kale naqsigu wuxunbuu inagaga yihi markaynu ka tagnay manhajkaa ee aan ka baydhnay ee aan ku kaaftoonnay manhajyo laynoo keenay oo xagga masar iyo xagga hindiya ka yimi oo ka fog markaa manhajkii selafka raximahum اllahu tacaala sheekhu wuxuu yihi raximah اllah alaslu الsaabicu asalka toddobaad min usuuli addacwati asalafiya usuushii dacwatu salafiya ka mid ah alibticaadu waa in laga fogaado can ilxisbiyaati waاljamaacaati alislaamiyati asiriya waa in laga dheeraado laga fogaado xisbiyaadka iyo jamaacaadka islaamka loo nisbeeyey ee siriga ah ee waxa weeye een qarsoon ee macnaha waxa weeye maamulka qarsoon ah oo dowlad dowlad ku jirta نحن نشاهد ونرى جماعات تنشق عن جماعة المسلمين الشرعية بما لديها من أفكار وأنظمة كل هذه الجماعات تجتمع على هدف واحد وهو كراهة المجتمع المسلم الشرعي والنظر إليه على أنه مجتمع جاهلي وحاو الشيخ يقول إنه حاضرين وأركينا جماعات مركا كردن بالمياه jamaacadii muslimiinta markaa dilaacinaya oo ka baxaya jamaacadii muslimiinta ee sharciyada ahayd waxaa agteeda ahaaday sababteediina uga baxayaan oo fikrada iyo nidaamo ah jamaacaadkaasina waxay ku kulansan yihiin ujeeddo keli ah ujeeddadaa keliya waxa weeye inay karaahiyeysanayaan kulanka muslimiintu ay midaysan tahay oo ay waxa weeye imaamkooda ku midaysan tahay huwa karaahaة اmujtamac اlmuslimi الsharciy wanadari ilayh iyo inay u arkayaan arrinkaas inuu yahay mujtamac jaahili ah waxataa yakuuna alxukmu daqiiqا fahum fi اlأqlabi yarowna hadihi الnadra wayactaqiduuna hadihi اlcaqiida wuu sheek si uu u noqdo xukunku mid daqiiqa oo xeel dheer iyagu sida aqlabka qaalibka ah waxay u arkayaan nadaradaasay arkayaan macnaa ictiqaadinayaan arrinkaasay ictiqaadinayaan waxayna caqiidadaasana ictiqaadsan yihiin oo markaa muslimiintii inay mujtamac jaahiliya yihiin oy qaar fara badani gaalaysiinayaan oo markaa ay samaysaan xisbi nidaam u gaaro leh oo bayco u gaaro leh oo dariiq u gaaro leh dacwadooda waxa weeye magaranaysaa ay nidaam u jeexdeen waxyaabaha noocaas wa min hadihi اljamaaca jamaacaة اlإkhwaan almuslimiin wa jamaacaة الtabliiq wa xisb الtaxriir sheekh wuxuu raximah اllahu tacaala jamaacaadkaa waxaa ka mida jamaacaة اkhwaan اmuslimiin jamaacaة اkhwaan اmuslimiin ayaa ka mida waxaa ka mida jamaacaة الtabliiq baa ka mida xisb الtaxriir baa ka mida أقول وللأسف يوجد من جعل السلفية حزبا كهذه الأحزاب waxaan odhan leeyahay buuli murugo daraaddeed waxaa la helayaa cid markaa ka yeelaysa salafiyada xisbi axsaabtaasoo kale ah wayuujadu man yascaa ilaa jacli aلsalafiyati ka hadihi الأxsaab waxaa la helayaa mid u rooraya yeelista laga yeelaya salafiyada axsaabtan oo kale kuwan la soo sheegay iyo kuwa la midka ah fa naxnu nabra'u ila allah min hada asaniic wanacuudu biاllaahi min shari hada alfaacil waxa uhi sheekhu raximah اllahu tacaala ilaahay baan uga beri noqonaynaa saniica noocan ilaahay waxaanu ka magan gelaynaa shara sharka faacilka arrinkaas samaynaya yaquulu shaykhu اlislaam ibnu taymiya raximah اllah فأما الانتصاب الذي يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن داعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم شيخ الإسلام ابن تيمية وحول الله نحرسته إن انتصاب كالله انتصاب يلا ابتنسان أيوه intisaabka intisaabkaasoo muslimiinta kala kaxaynaya oo uu ku sugan yahay jamaacadii in laga baxo iyo isu imaatinkii oo loo baxo furqo iyo dariiq ibtidaaca in la raaco iyo sunnadii in laga baxo iyo itibaacii kaasi wuxuu ka mid yahay waxyaabaha la reebay ee markaa cidda samaysayna ay ku dembaabayso lagagana baxaayo daacadii ilaahay iyo daacada rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam sheekhu halkan wuxuu inoogu sheegay markuu soo tilmaamay inay jiraan jamaacaad muslimiinta ka mida oo afgaar iyo andimo gaaran iyo nadaamo gaara mujtamacii muslimka ahaa ee sharciga ahaana u arkaya dowladdii islaamka ahaydna u arkaya inay mujtamac jaahiliya yihiin qaar badani ay gaalaysiinayaanba qaarkoodna ay gaalaysiinayaan waxa uu sheekhu tilmaamay si xukunku u noqdo arrinku si daqiiqa u noqdo waxay arkayaan buu yidhi daymada ama aragtida waxayna ictiqaadsayeen caqiidada noocana macnaha in la samaysto jamaaco oo muslimiintii waxa weeye jamaaco laga hoos sameeyo xisbi kale laga hoos sameeyo dowlad dowlad laga hoos dhiso baycale oo walaa iyo baraale oo dariiq dacwadda loogu yeedho dad kale iyo nidaamada la yaqaano ee axsaabta lagu yaqaano waxaanay ictiqaadsayiin arrinka mujtamiciina waxa weeye la loo arko inay jaahili yihiin markaasuu haddaba wax ka tilmaamo oo uhi jamaacaadka waxaa ka mid a alikhwaan almuslimiin marka akhwaanmuslimiinkana de waxaa aasaasay sheekhii la odhan jiray xasan albanna ayaa aasaasay waana jamaaco la yaqaano jamaacaadka waxa weeye ama axsaabta muslimiinta waxa weeye kuwa ugu waaweyn bay ka mid yahiin ugu muqadka weyn waxaanay ma garanaysaa dee takfiirku iyo in fara badan in la gaalaysiiyo xukaamta ayay ma garanaysaa ay ku sugnaayeen ru'asadoodii markii dambena waxay dhex galeen siyaasadihii iyo waxyaabihii la midka ah marka qolada akhwaanulmuslimiinka jamaacatu akhwaan almuslimiin ayaa ka mida buuri qolada la yidhaahdo jamaacatu tabliiq waynu naqaanaa ayaa ka mida iyaguna waa jamaaco gaara oo iyaguna dariiq gaara dacwadda dadka ay ugu yeedhaan waxyaaba ay dejisteen wamaa anzala allahu biha min suldaan ayay ku socdaan waxay u arkaan in la baxo khuruujka waajib inuu yahay ciddaan bixinina dembi inay ku dhacday iska dhaqaajiyo oo waxa weeyaan khuruujka ay baxayaanna waxay u deliishadaan aayaadka jihaadka aayaadkii jihaadka ayay u deliishadaan ducaaddana ahlu sunnana oo ku tacyiriyaan oo waxa weeye ma garanaysaa inay ka qucuudeen oo ka fadhiisteen bixitaankii la baxaayey oo dacwaddaa loo baxaayey waxyaabahay dejisteenee waxa weeye afartan casho in la baxo afar bilood in la baxo waxa weeye magaraysa habeenno gaara in la ictikaafo waxyaabaha noocaas oo dhan wax daliila looma hayo culimmaduna de waa ay radiyeen oo way tilmaameen waxay dadka ugu yeedhaan oo kale calaa jahlin jahl iyo aqoon darro iyagaan aqoon lahayn bay dadka ugu yeedhayaan muhiimaddii weyneyd ee dadka in looga yeedho ay ahayd oo ah ilaahay keligee in la caabudo cibaadada loo gaar yeelo kalama hadlayaan tawxiid urububiyay ku celcelinayaan qisas bay dadkii ku aqriyeen manaamaad waxyaabaha noocaasina dee maaha dariiqii nebi moxamed iyo saxaabadiisu qaabkay dacwadda u gudbin jireen nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu dirayo cid waxaa odhan jiray towxiidka ugu horraysii waxaa dadka ugu yeedhaysa oo garanaysaan mucaad innaka sata'tii qowman ahla kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhim shahaadatu an laa ilaaha ila allah marka towxiidkii laa ilaaha illa allah iyo cibaadatullaahi dadka kalama hadlaan waxaweeye ehelkii iyo ciddii mas-uula looga dhigay qaar badan baa dayaco iskaga tegey waxaan daliilu ahayn bay deliishanayaan calaa kulli xaal qoladaasina waynu naqaanaa xisbu taxriir waxay noqonayaan waa qolo ka inshiqa iyaduna ka dhambalantay akhwaanulmuslimiinka ayay ka mid ahaayeen dabeedna waa ka dhalmeen dhambalmeenoo waxbay isku khilaafeen iyaguna waa ka dhambalmeen bal insha allahu tacaala waana soo baadhi doontaan idinkuna halkaana bal waxa weeye waxay isku khilaafsan yihiin xisbu taxriir iyo xisbu likhwaan iyo waxyaabaha ay isku diideen ay ku kala baxeen waxa u leeyahy sheekhu raximah llahu tacaala waxaan odhanayaa buu yidhi asaf iyo murugo laga murugaysan yahay daraaddeed waxaa la helayaa cid salafiyiinta ka yeelisa xisbi axsaabtaas oo kale ah oo odhanaysa salafiyiintu waa xisbi ilaahay baan ugu beri noqonaynaa buudi saniica noocaas ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa ka magan gelaynaa shara sharka faacilka ah faacilka arrinkaa sameeyey sharkiisa ilaahay baan ku magan gelaynaa subxaanahu wa tacaala waxa weeye nisbada loo nisbo sheegto selafka loo nisbo sheegto horta waxa weeye salafiyiintu maaha xisbi ka haadihi alaxsaab ma ah waanaynu arki doonnaa inay tahay tasmiye sharci ah waynu arki doonaa sheekuna waynoo sheegi doonaa culammaduna way tilmaameen shaekhulislaam ibnu taymiya majmuucu lfataawo wuxuu ku tilmaamay walaa cayba man adhara madhaba asalaf wantasaba ilayhi wاctazaa ilayhi bal yajibu qabuulu dalika itifaaqa faina madhaba asalaf laa yakuunu ilaa xaqa wax ceebi kuma sugna kii muujistaa madhabkii selafka ee u abtirsada yidhaahda anigu salafi baanahay isagoo raacaya dariiqii selafka oonay afka baarkiisa ka ahayn oo ku faana bal iska daaya arrinkaas in laga aqbalo ayaa waajiba waana laysku waafaqsan yahay waayo madhabka selafku xaq mooyaane wax kale ma noqdo ma noqdo culimo badan baa tilmaantay markii la weydiiyey lajnatu daa'ima loo nisbo sheeganaya selafkii nisbada loo nisbo sheeganayo waxa weeye way tilmaameen in magaraysaa ay tahay nisbatu ila selaf wasalafu hum saxaabatu rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam wa a'immatu alhudaa min ahli alqarni alhalaaثati aluulaa aladiina shahida shahida lahum rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam bilkhayr waxa weeyaan waa saxaabadii rasuulka iyo a'immadii hanuunka iyo ahluquruun athalaaa kuwaasoo nebigu sala allahu alay slam ugu markhaati kacay khayr ugu markhaati kacay oo nebigu yuhi calayhi salaatu wasalaam khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum alxadiid marka waxa weeyaan waa dariiqii saxaabadii rasuulka iyo ciddii wanaag ku raacday weeyaan sheekh baa la weydiiyey maxamed annajmi la yidhaahdo caalimkii weynaa allah u naxariisto ayaa waxaa lagu yidhi bal waxaad ka warrantaa dadka qaar baa ka taxarujaya oo arrinkaa diidaya ama cidhiidhi ka dareemaya ama dembi isku xukminaaya inuu yidhaahdo anigu salafi baanahay arrinkaasuu ka taxarujaya markaasuu yidhi sidee buu uga taxarujaa nisbadani waxa weeyaan waa nisba markaa sharci ah limaada yataxaruju an yaraa ana alintimaa'a ila asalafiyati manqasa waxa uu leeyahay markaa sidee buu markaa ma wuxuu u arkayaa intimaaga loo abtirsanayo salafiyadu inay tahay nuqsaan sidaasuu arkaya miyaanu ahayn intimaa loo abtirsanayo ilaa asxaabi rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam wataabiciina lahum min alculamaa'i waalfuqahaa'i waalmuxadisiin waalmufasiriin miyaanay ahayn markaa abtirsad loo abtirsanaayo asxaabtii nebi maxamed iyo taabiciintii wanaagga ku raacday oo marka iyo culammadii iyo fuqahadii iyo muxadisiintii iyo mufasiriintii asxaabu alcaqiidati saxiixa ahaaday fii kulli zamaani wa makaan kuwaasoo xaqa raacay miyaanay abtirsadkaa wax weeye loo abtirsanay miyaanay ahayn marka calaa kulli xaal culimmadu aad bay uga hadleen salafiyiintuna dee ma aha xisbun ka haadihi alaxzaab ma aha macnaa xisban ka haadihi alaxzaab ma aha waxa weeyaan dadka ahluxaqa ah ee dacwadiiyo khayrka ku kulmay ee ku tacaawunaya ee ku camal falaya watacaawanuu cala albiri wataqwa weeyaan mana laha waxa weeye baycooyin iyo waxyaabo u sira oo u qarsoon waxay manaabirta ka sheegayaan iyo mikrofoonnada iyo muxaadaraadka iyo duruusta ay ka sheegayaan ayaa u qarsoon ay aaminsanyihin waxa weeye waxay muujisanayaan ayaa ma garanaysaa waxa weeyaan una qarsoon macnaha waxa weeyaan wax u qarsoon oo kale oo iyagu nadaama oo kale oo sida axsaabta oo kale ahi ma jiraan markaa sheekhu wuxuu leehy raximah allahu tacaala sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu ka soo rarayaa intisaabka loo intisaabo oo loo abtirsado waxaa kala kaxaynaya muslimiinta jamaacada ka saaraya iyo itilaafka ee furqa iyo dariiqa ibtidaaca u saaraya iyo sunnadii in laga baxo iyo raacitaankii waa waxa laynaga reebay weeye ee laynaga nahiyey wallaahu caza wajal weliba sheekhaas wuxuu tilmaamay aan kusii yeerceliyey maxamed annajmi axmed annajmi baan ujeedaa wuxuu tilmaamay haddii uu yidhaahdo oo uu ma garanaysaa inuu ku dembaabayo u arkay inuu yidhaahdo ana salafiyun anigu salafi baanahay waxaa laga yaabaa taxarujkaaba in lagu ciqaabo in lagu ciqaabo oo markaa uu noqdo mid dariiqii ka leexda markaa in loo nisbo sheegto oo lagu faano oo la raacaa waa mashruuc waa mashruuc weeyaan waxau uhi sheekhu raximah اllahu tacaala والله عز وجل سمانا في كتابه المسلمين وثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من دعا دعوى الجاهلية فهو جثاء جهنم قال رجل يا رسول الله وإن صام وصلى قال نعم وإن صام وصلى ولكن تسموا بسم الله الذي سماكم عباد الله المسلمين المؤمنين عباد الله المسلمين والمؤمنين وعلى الشيخ رحمه الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى إساق أي عزيزة ومركز الوين وحين هو مقعب كتاب كيس مسلمين مسند كإمام أحمد نوح كسوغا حديث النبي كسوغا عليه الصلاة والسلام إمام أحمد مسند كيس وكورني من حديث أبي مالك الأشعري waxaa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ka ku yeedha dacwo jaahili ah yeedhmo jaahili ah ka cid ugu yeedha waxa uu yahay juhaau jahannam juhaaga dhowr macnoba waa la sheegay in la yidhaahdo juhaau ay min juhaa'i jahannam iyadoo min ay la socotana way jirtaa markaa waxa weeye abaalmarintii jahannamo wey ama waa ashkaastii jahannama waa ciddii jahannamo gelaysa nin baa wuxuu yidhi markaa oo waxa weeye wa in saama wasalla haba soomo ha tukadee ma min juhaa'i jahannamo miya cidda jahannamo gelaysaba miya markaasaa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam haa nacam wa in saama wasalla laakiin waxay isku magacowdaan magacii ilaahay uu idinku magacaabay cibaadallah ayaa cibaadallaahi addoommadii ilaahay almuslimiina almu'miniina isku magacaaba huwa samaakum almuslimiin ilaahay muslimiin buu idinku magacaaba wa fii ha wa haadihi altasmiyatu kaanat fii sadri اlislaam walaa yucrafu اlintisaabu ila alislaam aandaag faqad atat albidac falama dhicafun falama atat albidac wantasharat alahwaa wabtacada kullu saaxibu bidcati can اlislaam lam yajid سلفنا الصالح بدا من إظهار ألقابهم الشرعية التي تميزوا بها عمن سواهم من المضلين وحو الشيخ لي رحمه الله تعالى تصميضني وحي أهيد أول كي إسلامك سلاسي أسوغني لمنا أقول أبتر صلى أبتر صنى إسلامك وحانا هين حل قال لما أقول مركي بدعي مادين ee hawooyinkii la raacayey ay hawadii waxa weeye ahlulahwaaga ay intishaareen ee hawada la raacay ee islaamkii saxda ahaa ee saafiga ahaa dad badani ka leexdeen ee uu ka fogaaday mid kastoo bidca u saaxiibi islaamka ka fogaaday muslimiintu mayhe ma yehelin salafkeennii saalixa ahaa waxay kaga maarmaan inay muujistaan naanaysahoodii sharciga ahaa iyo alqaabtoodii sharciga ahayd ee ay kaga socnaayeen ciddii kale ee luusan waxay isku magacaabeen asmaada soo aroortay nusuusta ku soo aroortay ayay markaa isticmaaleen kaljamaaca waalfirqatu annaajiya waaldaa'ifatu almansuura waxay markaa isticmaaleen ee isku magacaabeen macnaha ilaahay baaba magacaabay oo dee waxa weeye adilladay ku taallaayeen oo adilladay waxa weeye ay asmaadani ay ku jirtaay waxay markaa isku magacaabeen jamaaca jamaacadii da muslimiinta iyo firqadii naajiyada ahayd ee badbaadaysa daa'ifadii mansuurada ahayd wata xadiisu sheegtay siday isugu magacaabeen waxay laasimeen oo ka mid ah min alcamali bisunna waxa weeye camalfalkay ku camalfaleen sunnada allatii nabadahaa hayruhum taasoo qayrkood uu tuuray ka selef bay isku magacaabeen waa ahlilxadiid bay isku magacaabeen waa ahli alahar waa ahli sunna waljamaaca وإنما آثر هذه الألقاب وحوي وحي أسماء ألقاب تا أي أدورتين ويسوم مقعابين لعلل كثيرة ذكر بعضها فضيلة الشيخ بكر, بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه في كتابه العظيم النفيس حكم الانتماء انتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية وحيدورتون بيولي أرهنكاس إيان ألقاب تا waa isugu magacaabeen cillooyin badan daraaddeed oo uu sheegay qaar ka mid a sheekha la yidhaahdo bakri ibni cabdillaahi bakri ibni cabdillaahi abuzayd uu waxa weeye maganaysa bakru ibnu cabdillaahi abuzayd kitaabkiisa weyn ee nafiiska ah ee cadiimka ah ee la yidhaahdo xukmu اlintimaa'i ila alfiraqi wاlaxzaabi waاljamaacati اlislaami magaca uu bixiyey wa min daalika arrinkaa waxaa ka mid a ana haadi ana haadihi nisab nisbadan loo nisbo sheeganaya lam tanfasil can اlummati اlislaamiya mundu takwiiniha calaa minhaaji الnubuwa may ka suucmin islaamka ummadda islaamkaa kamay suucmin ee markaa waxa weeye mid dee ku sugan bay ahayd laga soo bilaabo muddaday waxa weeye ahaatay mid ku sugan dariiqii nebiga calayhi salaatu wasalaam mar walba ummadda islaamka ahi nisbooyinka noocana waxa weeye marnaba kamay bixin waanay ku sifaysnaayeen wa minhaa waxaa ka mid ah anna haadihi nisab taxwi kulla alislaam nisabkani ama nisbadani waxay koobsanaysaa islaamkii oo dhan wa minhaa waxaa ka mid a annahaa alqaab waa naanayso wey waa alqaab wey wa minhaa waxaa ka mid a maa huwa haabitun bisunnati saxiixa waxa weeye waxaa ka mid a wax ku sugan sunnada saxiixada ah macnaha sunnada saxiixaday ku sugantay wa minhaa waxaa ka mid a maa shay baa ka mida lam yabrus wa minhaa maa lam yabrus ilaa fii muwaajahati ahli اlahwaa'i fii raddi bidacihim wa dalaalaatihim litamyiizi canhum waxaa markaa ka mida shay aan markaa soo daahirin oo muuqanin ilaa in lagaga hortegaayo mooyaane ahlulahwaaga radinta la radinayo bidacooda iyo dalaalkooda si looga soocmo iyaga fanajidu anna albidcata lamaa daharat tamayaza ahlulxaqi bisunnati faqaaluu naxnu ahlu sunna waxau uhi sheekhu waxaynu ogaanaynaa ama helaynaa bidcadu markay muuqatay waxa ay markaa ahlulxaqu kaga soocmeen sunnaday kaga soocmeen oo waxay yidhaahdeen ahlu sunnaanu nahay walammaa xukima ara'yu markii ra'yiga la xukumay asxaabu ra'yi waa yimaadeen tamayazuu bilxadiidi wa bilahari faqaaluu naxnu ahlulahari naxnu ahlulxadiidi waalahar markii markaa ra'yiga la xukumay ee ra'yiga dad badani ay raaceen oo ka qadimeen markaa nusuustii waxay kaga soocmeen xadiidka iyo aharka macnaha xadiidka iyo aharkuna isku macnona waa noqdaan marmarka qaarkoodna laba macno waa kala qaataan oo xadiidku waa xadiidka nebiga calayh salatu sla aharkuna waa wixii saxaabadii laga wariya taabiciinta saa waa loo isticmaalaa marmarka qaarkoodna waxa weye aharka laftiisa waa la yidhahdaa haddii la qaydo xadiidka waa la yidhahdaa waxay yidhahdeen markaa waxaanu nahay ahlulxadiid waalahar baanu nahay wa min dalik anna haadihi alalqaab lam takun daaciyatan lahum litacasubi lishaksin duuna rasuuli lahi sal alay slam wuxuu leeyahay alqaabtani ma aha mid markaa ku yeedhaysa in loo tacasubo shaksi rasuulka ka sokeeya rasuulka shaksi ka sokeeya in loo tacasubo la yska raaco cid ugu yeedhi mayso macnaa arrinkaa waxaa ka mid ah alqaabtani ma aha mid ku yeedhaysa tacasubka loo tacasubayo shaksi rasuulka ka sokeeya rasuulkunbaa la raacaya calayhi salaatu wasalaam wa minhaa waxaa ka mid ah anna haadihi alalqaab laa tufdii ila albidca bidco wax ma gaadhsiinayso oo bidco mid wax ku ridaysa maaha walaa ilaa macsiya macsiyana wax ku ridi mayso walaa ilaa casabiya lishaksin casabiya loo laysaga qabyaaladaynaya ama la raacayo shaksina waxba cid gaadhsiin mayso walaa ilaa casabiyati lidaa'ifa daa'ifo waxa weeye tacasub loo tacasubayana wax gaadhsiin mayso macnaha alqaabtani gaadhsiin mayso wa minhaa waxaa ka mid a anna caqda alwalaa'i waalbaraa'i waalmuwaalaati waalmucaadaati ladayhim inamaa huwa cala alislaami laa hayr waxa weeye caqdiga wanaag iyo baraaga lagu xidhaya iyo muwaalaadka iyo mucaadaadka macnaha cid la xidhiidhinaya ama cid lala colloobayo agtooda waxa weeye islaamka uun iyo sunnada wax kale maaha idaa culima haadaa faqad taqarara fii maa culima min alislaami bidaruura waxa weeye taa marka la ogaado waxaa sugnaaday fii maa kii culima la ogaaday min alislaami islaamka xaggiisa bidaruurati ka fursan waa annahu laa diina ilaa bijamaaca diini inaanay jiraynin jamaaco la'aanteed walaa jamaaca ilaa biimaam jamaacana aanay jiraynin imaam in la helo mooyaane walaa imaam walaa imaama ilaa bisamcin wa daaca imaamna inaanu jiraynin oo sugnaanaynin in la maqlo la adeeca mooyaane كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا, ب... ولا إمارة إلا بطاعة سيدنا عمر بن الخطاب لقى سوري رضي الله تعالى عنه سيدنا إمام دارمي ونسنك سوكور نيو إسلام جرو إيه جماعة مويان إن كل سيء ضدك مسلمين تاعي كل سيء موي جماعة نجري ميسو إمارة إلى إليه مويان أميرونه قامين مدحوين إليه إمارة نجري ميسو إلا دعم مويان دعمير كادي لا دعوايو waxa weeye jiri mayso weeye imaaro weyn halkanna sheekh wuxuu inoogu sheegayaa oo inoogu tilmaamaya raximah ullahu tacaala salafkii saalix ahaa markay doorteen alqaabtaasi ay isku magacaabeen waxay isugu magacaabeen cilal iyo arrimo jira daraaddeed oo sheekh bakr abdusayd raximah ullahu tacaala kitaabkiisaa uu ku sheegay waxaa ka mida buu yidhi nisabkaasi qaar ka infisaalaya maaha ummadda islaamka ah muddadii waxa weeye ku sugnayd laga soo bilaabo dariiqii nebiga calayhi salaatu wasalaam marnaba kamay infisaalin oo kamay bixin waxaa ka mida markaa islaamka o dhan bay koobaysaa waa alqaab buu yidhi waxa weeye waxaa ka mida sunnaday ku sugan tahay arrimaha ay iyo cilalkay u doorteen arrimahaas waxaa ka mid a dee sunnada rasuulkay ku sugantahy calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a markaa wax sunnada ku sugan buu yidhi waxaa ka mid a waxaan soo daahirin hortaga lagaga hortegaya mooyaane ahlulahwaaga radinta la radinayo dalaalaadkooda la caddaynayo oo markaa wax weeye lagaga soocmiyo marka wuxuu uhi sheekhu raximah ullahu tacaala waxaynu ogaanaynaa ama helaynaa bidcadu markay daahirtay culammadii ahluxaqa ahaa waxay kaga soocmeen ahlubidic iyo ahlusunna ahlusunna oo markay bidcooyinku yimaadeen ahlubidacu soo baxeen kalkhawaarij walmuctasila waalraafida iyo kuwa la midka ahi markay soo baxeen waxay ahlulxaqu kaga soocmeen ahlu sunnay kaga soocmeen markii waxa weeye ra'yigu ahlura'yigu ay yimaadeen waxay kaga soocmeen xadiidka iyo aharka ahlulxadiid iyo ahlulahar dabeed waxay yidhaahdeen naxnu ahlulxadiidi waalahar sidaas daraaddeed alqaabtani ma aha arrinkaa waxaa ka mida buu lihi alqaabtani ma aha mid tacasub cid ugu yeedhaysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam cid ka sokaysoo loo tacasubayo layska raacayo mid wax gaadhsiinaysa ma aha waa alqaab aan ku ridaynin oo gaadhsiinaynin bidco wax ku ridaynin macsiyana aan ku ridaynin casabiyo shaksi loo tacasubayana aan wax ku ridaynin daa'ifo tacasub loo tacasubayana aan waxba ku ridaynin axsaabta in loo waxa weeye magaraysaa loo nisbo sheegto intaasoo dhan way ku ridayaan iyagu intaasoo dhan waxbay ku ridaysaa macnaha waxa weeye firaqa iyo axsaabta kuwaynu soo sheegnayo kuwa kaleba waxa weeye nisbada loo nisbo sheeganayaa waxa weeye casabiyo shaksi loo tacasubayo ama daa'ifo loo tacasubayo ama bidco lagu dhacayo waxaasoo dhan way keensanaysaa waxaa ka mida buu leeyahay sheekhu caqdiga walaag iyo baraagu iyo muwaalaadka iyo mucaadaadka wuxuunba ku xidhmayaa agtooda islaamka wax kale maaha macnaha waxa weeye waxaa la eegayaa qofkani siduu islaamka ku yahay ee diinta ku yahay sunnada rasuulka u raacsan yahay waa laga weli yeelanayaa waa la soo dhoweynayaa waa la jeclaanayaa taasaa waxa weeye walaag iyo baraag ku xidhan yahay ama axsaabta iyo firaqa miyaa walaagooda iyo baraagooda wuxuu ku xidhan yahay sida nidaamka ay dejisteen loo raaco cidda awaamirtooda fulisa dariiqay jeexeen ay dejisteen waxa weeye ku camal fasha ee u dhega nuglaata ee xarakada u firfircoonaata ee magaranaysaa waxa weeye waxyaabahaas ka soo baxda ayaa markaas ama xarakada ka tirsan ayaa markaa waxa weeye walaag iyo baraag uu ku xidhan yahay oo ay ku xidhayaan wey si kastuu waxa weeye u yahay mid diintii ku camal falaya oo raacaya oo wanaagsan oo saalixa mar haddaanu xarakadooda ka mid ahayn waa fogeynaya waana la ogyaho la yaqaana sida waaqica la arkay ee la ogsoon yahay aynu naqaano wey waxa uhi sheekhu raximah ullahu tacaala uu inoo tilmaamay marka la ogaaday kaas iyo arrinkaa la ogaaday waxaa markaa sugnaaday oo qarirmay fii maa culima min alislaami bidaruura shaygii la ogaaday islaamnimada xaggeeda lagu ogaaday daruura ahaan lagu ogaaday macnaha shay macluum min addiini bidaruura diini inaanay jirayn markaa ilaa jamaaco mooyaane jamaaco in la helo mooyaane waxaa la ogaaday oo daruur ahaan lagu ogaadayo ka fursan waa inaan diini jiraynin jamaaca inay jirta mooyaane jamaacana aanay jiraynin imaam in la helo mooyaane imaam waxa weeye muslima oo markaa muslimiinta hogaaminaya imaamna inaanu jiray in la maqlo la adeeca mooyaan hadalkaana cumar ibn khadaab radi allahu tacaala canhu baa laga soo wariyey inuu yidhi laa islaama ilaa bijamaaca walaa jamaaca ilaa biimaara walaa imaara ilaa bidaaca waxau uhi sheekhu raximah اllahu tacaala yaquulu shaykhu alcallaamatu bakru abu zayd fii kitaabihi alani fi dikr waxa uu leeyahay sheekha cilmiga badan ee bakri abu zayd la yidhaahda kitaabkiisana aynu soo sheegnay aynu iminka hadda aynu soo sheegnay wuxuu ku leeyahy haadaa huwa almafhuumu اsharciyu lijamaacati اlmuslimiin kaasi waa mafhuumkii sharciga ahaa ee jamaacada muslimiinta u sugnaaday mutaakhuna waxay isu ku walaaloobayaan calaa minhaaji الnubuwa alkitaab wasunna waxa weeye dariiqii nebi moxamed calayh الsalaatu wasalaam kitaabka iyo sunnaday ku walaaloobayaan yantadimuhum imaamu duu shawkatin wamanaca waxaa nadaaminaya imaam awood awood iyo shawko u saaxiib ah iyo macnaha waxa weeye manaco oo waxa weeyaan dee awood iyo shawko iyo aa magaranaysaa arrinkiisa inuu sugo u saaxiiba wa haadihi hiya araabidu alcaamatu bayna almuslimiina liwaxdatihim wa tamaasuki jamaacatihim وبقدر التفريد يحصل الاختلاف والاضطراب فإذا انخزل فرد من المسلمين أو انخزلت أو أو انخزلت فرقة منهم فهذا انشقاق على المسلمين وتفريق لجماعتهم وهو في طبيعة حاله انخزال عن كل الإسلام على منهاج النبوة شيخ الحليم isku xidhnaashiyaha caamka ee muslimiinta dhexdooda isku xidhaya raabidka caamka ee waxdadooda iyo tamaasuka isaystaan jamaacadoodu isku xidhaya wuxuu leeya kaasi waa raabidkii wey waa raabidkii caamka ahaa ee isku xidhaya muslimiinta waxdadooda iyo tamaasuka ay jamaacadoodu isaysato qadarka ay ka gaabiyaan oo markaa ay arrinkaa ka gaabiyaan baa waxaa ku soo xasilaya ikhtilaafkii iyo iska horimaadkii marka markaa fardi muslimiinta ka midi uu ka go-o inkhasala bimacnaa inqadaca fardi muslimiinta ka midi markuu jamaacadii muslimiinta ka go-o ama kooxi ay ka go-do magac kala yeelato oo ka soocanto manhajkaala yeelato taasi waa inshiqaaq muslimiintii ku yimid waa tafriiq jamaacadii kala kaxeeyey arrinkaasina wuxuu keensanayaa fii dabiicati xaalihi inuu islaamkii oo dhan inuu markaa ka go'o oo minhaajkii nebi moxamed calayh salaatu wasalaam iyo dariiqii nebi moxamed ku sugan inuu ka go'o macnaha waxa weeye culimmadu waatay yidhaahdaan waxa weeyaan dee bidacu iyo waxyaabahaasi qofku hadduu bidco ku dhaco weliba yar bidcadaasi bidco weyn bay u sababaysaa sida markuu macaasi ku dhacaba laga yaabo inuu kufri ku dhaco waxaa laga yaabaa bidca inuu ku dhaco nooc bidcada ka midahoo aan aada u weynin dabadeedna bidcadaasi ay la sii dheeraato sida la ogaaday ee la arkay ee la shaahiday ee waxa weeye magaraysa dee aynu kutubtana ku aragnay qolyihii khawaarijda ahaa waxa weeye qolyihii waxaan u jeedaa asxaabu xilaqa ahaayee wardiga halliluu mia wakabiruu mia wasabbixuu mia odhan jiray ee bidcada idaafiga ah ku dhacay waa tii raawigii xadiidka warinaya uu yidhi nahrawaan bay ku jireen khawaarijta safkooda ku soo jireen nimankii masaajidada xilqada u fadhiisan jiray ee odhan jiray kabiruu mia wahalliluu mia wasabbixuu mia safka khawaarijay ku soo jireen maalintii nahrawaan ee cali halkaa ku laayay khawaarijta markaa bidcadii qofku hadduu ku dhaco inuu islaamkiiba uu ka wada go'o iyo dariiqii nebi moxamed ayaa suuragala waxa uu leeyahy sheekhu wa hadihi اljamaacaat اlislaamiya alatii qaamat cala اlusasi اlbaciidati min alkitaabi wasunnati hiya fi اlxaqiiqati inshiqaaq can اlmuslimiin washaruhaa wadararuhaa acdamu bikaiiri min khayriha fahiya lama اhtaarat طariiqan laa tantami ila اlkitaabi wasunna walaa yanhalu من من سلف هذه الأمة دخل فيها النقص من هذا الباب wuxuu leeyahy jamaacadkan islaamka loo nisbeeyey markay kacday macnaha ay soo baxday oo ay ku kacday seesaskaa baciidka ah ee sunnadii iyo kitaabka ka fog fa hiya fi lxaqiiqati arrinkaasi xaqiiqa ahaan waa inshiqaaq markaa laga jeexmay muslimiinta xaggeedii sharkooduna waa ka badan yahay iyo dararkoodu in fara badan buu ka badan yahay khayrkooda markay doorteen dariiq kitaabka iyo sunnada aanay u nisbe sheeganayn oo aanay madhabkii selafka ummaddan selafkeedii waxa weeye dariiqoodii aanay ka cabbayn walaa yanhalu min madhabi min min salafi haadihi اlumma ummaddan selafkeediina aanay cilmiga ka qaadanaynin oo ka dhaansanaynin arrinkaa iyada ah markay ma garanaysaa ay ka go'een kitaabkiiyo sunnadii aanay u nisbo sheeganaynin dariiqii selafka aanay ka cabbaynin dakhala calayha naqsu min hada albaab naqsigu waxa weeye baabkaas halkaasuu ka soo gelay falxadara alxadara min hadihi اljamaacaat almashbuuha ka digtoonow oo iska ilaali waxa weeyaan waxaad laasimtaa digtooni digtooni laasim jamaacaadka aad magaranaysa ka digtoon tahay waxa weeye laga shakisay almashbuuha la yidhaahdo almashkuuki fiih macnaha waxa weeye laga shakisan yahay ama waxa weeye isku dhex jira hadduu jaamaacaadkaa waxa weeye laga shakisan yahay oo diintooda la tuhumaystay oo bidaca la yimi waxa weeye digtoonidaad ka digtoon tahay laazim oo aad isaga ilaali falaa takuunuu ayuha shabaab daxiyatan amhaaliha fawallaahi maa xallat fii beledin wanafasat fiiha sumuumaha ilaa saada fiiha altafaruqu waalikhtilaaf sheekhu wuxu uhi raximah اllahu tacaala ha noqonnina shabaabow macnaa dhallinyaroy dhallinyaroy ha noqonnina markaa daxiyo ha noqonnina macnaha waxa weeyaan dabiixa ha noqonnina iyagoo la mid a ha noqonina oo markuu qofku jamaacadii ka baxo daxiyo in looga jeedo dabiixa macnaha qaar waxa weeye dabiixa ah oo dee naftoodii in la gowraco ama la dilo ilaa mar hadduu khuruuj a'immadii ku sameeyo ama muslimiintii ku baxo waxa weeye dabiixo uu noqonaya dabiixa ha noqonina iyagoo kale ah sidoodoo kale ah ha noqonina waxa uu leeyahy markaa ilaahay baan ku dhaartay beled ma degto oo markaa arrinkani ma ma degto jamaacadan ama waxa weeye qolyahaas oo suntooda kuma afuufaan ilaa waxaa hogaaminaya beledka tafaruq iyo ikhtilaaf wabarasat الshaxnaau wاlbaqdaau bayna abnaa'ihi waxaana muuqanaya shaxnaa urxumo sucadho macnaha waxa weye bulshada dhexdeeda ama ducaadda dhexdeeda waidaa aradta daliila calىa dalika faqaarin bayna xaalina markaa wuxuu ka warramaya sheekh waaqiciyahoo sheekhu uu tilmaamayo beledkaa sacuudiga uu tilmaamayo wuxuu ihi haddaad doonto deliil wax ku tusinaya bal waxaad isu eeg waxaad isbarbar dhigtaa xaalkeenna maanta wakhtigaynu ahayn manhajkii sheekhii imaamka ahay maxamed ibn cabdilwahaab qaar ku sugan iyo xaalka waxa weeye hadda la joogo falaqad faraqat haadihi اljamaacaatu bayna alculamaa'i waالshabaab wa jacalat baynahum barsaqa waxay kala kacaysay buuhi jamaacaadkan jamaacaadkaas soo baxay culammadii iyo shabaabkii iyo dhallinyaradii iyo dalabadii dhexdoodana barzakh iyo teed ayay dhigeen oo in fara badan bay culammadii ka caydhiyeen waxa weeye dhallinyaradii iyo dalabatulcilmigii wa kunnaa fii maa qablu nasiqu biculamaa'ina iqatan kabiira walilaahi alxamdu walminna waxaanu ahayn buuhi intaa wixii ka horreeyey intaan firaqan iyo axsaabtani soo bixin ama fitankani aanu dhicin oo aan markaas kuwaas khuruujka a'immada in lagu baxo aaminsani aanay soo bixin ee culammadii iyo dhallinyaradii kala kaxeeyey aanay soo bixin waxaanu ahayn buu yidhi qaar ku kalsoon culammadayada kalsooni markaa weyn ilaahay baana subxaanahu wa tacaala iskale mahad iyo gallad wana'khudu canhu وكان الأثر في هذه الحالة متميزا عن الأثر في الحالة التي أشرت إليها قبل قليل فهي فهي فيها فهي هذه الحالة كنا على خير وعلى هدى marka sheekhu wuxuu leeyahy raximah اllahu tacaala waxaanu ka qaadanayna culimmadana wax ka qaadanayna aharkaasi wuxuu ahaa xaaladda noocaasa mid ka duwan can اlأhari fi اlxaalati alatii ashartu ilayha qabla qaliil macnaha waxa weeye xaaladda aan tilmaamay in yar ka hor waa ka duwana fa hiya haadihi alxaalatu kunna calaa khayrin wa calaa hudaa macnaa markaa horuu sheegaya xaaladdan waxaanu ku sugnayn khayr iyo hanuun xaaladdaas aanu culammadayda ku kalsoonayn aanu cilmiga ka qaadanaynay ee aanu ku xidhnayn sheekhu mar walbana waa ku xidhnaa sidii buu ku dhintaye macnaha wuxuu sheegaya dhallinyar fara badani inay culammadii waxa weeye ka ka go-een oo ay raaceen qaar fitna walayaalah oo khuruuj a'immada in lagu baxo arkaya oo a'immadii waxa weeye magaranaysaa iyo dadkii lala dagaalamo muslimiinta arkaya inay ku xidhmeen wa ama al'aan fa naxnu fii hawra wa fii idiraab wa naxwi daalik hadda waxaanu ku sugannahy buuhi kicitaan iyo iska hor imaan iyo wax la mida wa haadihi aljamaacaatu aydan afsadat caqaa'ida bacda shabaabina jamaacaadkani lagu noqoye waxay fasahaadiyeen caqiidooyinka qaar ka mida shabaabkeenna walow wasad walow wasad waxay markaa ay xumeeyeen ama wasakheeyeen manhajkii bay wasakheeyeen agtooda wa aqnacathum fii an yajcaluu alwalaa'a waalbaraa'a lahaa faqad waxayna markaa ku qanciyeen inay ka yeelaan wanaag iyo baraaga waxa weeye magaranaysaa ay u yeelaan jamaacaadka waxa weeye ay u yeelaan ayay markaa u yeelaan waxay markaana ku qanciyeen buu leeyahay fii an yajcaluu alwalaa'a waalbaraa'a lahaa faqad jamaacada oo qura inay wanaag iyo baraaga u yeelaan oo jamaacada wanaag iyo baraaga ay siiyaan ciddii kalena aanay ka weli yeelanin waxa weeye beri ay ka noqdaan naa wanaag waxa weeye cid laga weli yeesho la soo dhaweeye baraaguna waa in laga beri noqdo markaa waxay ka weli yeelanayaan cidda jamaacadooda ah beri bayna ka noqonayaan ciddii aan jamaacadooda ahayn wamaa min shakin anna bacda haadihi اljamaacaat sawfa tastaqil itibaacaha almugarar bihim lilqiyaami bihawra aw idukhuuli fii fitna falaa takun xaadiثaة اlxarami can nadarika ayuha الshabaab baciida bibaciida dafaca allahu can اlmuslimiina kula makruuhin waxamaana min kuli beliya sheekh wuxuu raximah اllahu tacaala shaki kuma sugna in jamaacaadka qaar ka midii ay markaa la madax bannaanaanayaan oo muraadkooda ku fushanayaan atbaacdeeda la dagay lilqiyaami bihawra inay ku kacaan daraaddeed macnaha waxa weeye kacdoonno ama fitno ay galaan yaanay waxa weeye wuxuu ihi falaa takun xaadiثaة اlxaram xaadiadii xaramka dhacdadii xaramka yaanay kaa fogaan nadarkaaga yaanay ka fogaan oo juhaymaan iyo qoladiisii ay xaramka galeen oo ku laayeen dadkii xujaajta ahaa oo muddo ay ku jireen halkaas oo markii horena ay ahaayeen dad waxa weeye salaax iyo wanaag muujisanaya dabeedna markii dambe muslimiinta ay gaalaysiiyeen dabeedna xaramka ay galeen oo dadkii xujaajta ahaa ee dawaafayay kacbada ay laayeen oo markaa waxa weeye iyagana markii dambe waa tii la laayay xaadisadaa xaramka ka dhacday nadarkaaga yaanay ahayn yaanay noqon mid ka fog oo macnaha waxa weeye arrinkaa xasuusno ilaa siddeetankii meelahaas ay ahayd xilligii waxa weeye xaramka ay galeen ee dabeedna ay markaa lagu ay dadkii dawaafi iyo xujaajta ahaana ay laayeen iyagana la laayay wuxuu leeyay dafaca allahu can ilmuslimiina kulla makruuhin waxamaana min kulli beriya ilaahay ha ka ilaaliya muslimiinta makruuh dhammaantii belaayo kastana allah ha ka dhowro alaslu altaasicu innagiin idhaasakaana idinka ayaa soo akhriyi doona insha allahu tacaala munaabadatu ahlilbidaci wataxdiiri minhum waxa weeye tuuritaanka la tuurayo ahlubidac oo laga baxayo tuuritaanka la tuurayo la fogaynayo ahlubidacah iyo digitaanka laga digayo ajmaca asalafu calaa munaabadati ahli اlbidaci wataxdiiri minhum kama xakaahu canhum alqaadi abu yacla wakayruhu min almuaqiqiin min almuxaqiqiin waxau ihi salafkii waxay ku ijmaaceen in markaa ahlubidaca waxa weeye magaraysaa la tuuro macnaha waxa weeye laga baxo laga fogaado in laga digo sida uu ka warramay qaadi abu yacla iyo qayrkii oo muxaqiqiinta ka mida waxyaabaha markaa muhiimkaa waxaa ka mida buuyi waxyaabaha habboon laisku baraarujiyo qadiyaddan dhexdeeda anna ahla albidaci fii zamaanina haadaa yastatiruuna bilibaasi sunna ahlubidaca xilligeenna jooga waxay isku qarinayaan dharkii sunnada waxayna qarinayaan dabadeeda ku qarinayaan waxa weeye ma garanaysaa waxayna isku qarinayaan dabadeeda sunnada dabadeeda isku qarinayaan baynamaa hum qaariquuna fi lbidac xilli ay markaa dhex muqurayaan oo dhex gelayaan bidaca yacrifu dalika kullu man nadara ilayhim can qurbin waطalaca calaa maa yatasaaruuna bihi min xisbiyaatin wa tandiimaatin wamuxaawalatin ومحاولة خروج على الحكام على الحاكم المسلم والنكف للبيع ونحو ذلك waxau leeyahay markaa waxay dhex gelayaan bidca waxaana garanaya mid kastoo eega waa uu garanaya oo daalacda een waxyaabahay qarsanayaan oo macnaha waxa weeye xisbiyaada iyo nadaamo ah iyo isku day la isku dayayo xaakimka muslimkaa in lagu baxo baycadii in laga baxo oo laga siibiyo oo la buriyo iyo wixii la mid ah wa haada da'bu min ahli اlbidaci fii hada الzamaan huwa da'bu ahli اlbidaci qadiiman wuxuu uhi caadada noocan ah oo ahlubidca xaggooda ka ahaatay zamankan joogtaa waa caadadii ahlubidacii horoo kale weeye wa bi haada alcamal taruuju bidacuhum waxa weeye camalkaas ayaa bidacooda uu ku soconaya wa tahbutu fi lquluub quluubtana ay ku sugnaanaysaa bidacooda arrinka noocaasa oo inay markaas sunno isku qariyaan oo magacaas ay waxa weeye libaaskaa sunnada ay huwadaan baa bidcadoodii ku xayaysiismaysa ama ku soconaysaa oo quluubta ay ku sugnaanaysaa wqad rawaa ibnu baa raximah اllahu tacaala fi libaana ibnu badata alcukbari ibaanada wuxuu ku yidhi bisanadin can mufadal ibni muhalhal wa huwa axadu hiqaati اlcubaadi asxaabu الsunna annahu qaal low kaana saaxibu اlbidcati idaa jalasta ilayhi yuxadiثuka bibidcatihi xadartahu وفررت منه ولكنه يحدثك بأحاديث سنتي في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك وحاولي آن وشيخ أبو كسورنيا آن مفضل ابن مهلهل أو يروح وكمدها ثقات عبادة هذه عبادة بطنية آن oo sunnada u ehelka ahayd wuxuu yidhi saaxibulbidcaha haddaad la fadhiisato oo markaa uu kuu sheekeeyo bidcadiisa kaaga warramo waad u digaysaa oo bidcada iska daabaad odhanaysaa waanaad ka cararaysaa laakiin hadduu markaa wax weeye bidcadiisa waad uga digaysaa waanaad iskaga tegaysaa laakiin hadduu axaadiis rasuul kaaga warramo markaad la fadhiisato hadduu axaadiistii rasuulka kaaga warramo bidcadiisii aanu kaaga warramin dabeedna bidcadiisii uu ku dhex geliyo marka axaadiista rasuulkuu kuu bilaabay dabeedna bidcadiisiina waa kuugu laabay axaadiis manhajkiisa iyo dariiqiisa u adeegaysa buu waxa weeye maganaysaa kuu sheegay bidcadiisiina waa kuugu laaqay waxaa laga yaabay inay qalbigaaga laasinto goormaad qalbigaaga ka saaraysaa buu leey markaa wuxuu leeyahay ahlubidac ha la fadhiisan waxna ha ka dhegaysan walihaadihi alcila almalxuuda cilladan la jalleecayo wahiya dukhuulu lbidaci fi lqalbi waxa weeye waa gelitaanka bidcu qalbiga gelayaan wa khashyati culuuqihaa bihi iyo baqista looga baqayo inay ku waxa weeye ka laalaadsanto ama ku xidhanto kaana salafu raxmatullaahi tacaala calayhim salafkii waxay ahaayeen allaha u naxariistay laa yastamicuuna lilmubtadici kalaaman ويحرصون كل الحرص على الابتع... على الابتعاد عن المواطن التي يتكلم فيها أهل البدع salafkii saalix ahaa waxay iyo dadkii wanaagsanaa allah u naxariistee qaar aan ahlulbidaca dhegaysaninoo hadalka dhegaysan waxayna ku dadaalayeen dadaal dhammaantii inay meelaha ay ka hadlayaan ka fogaadaan ibnu badda wuxuu soo raray oo kale ibaanada sanad uu ka warinayo bisanadihi can macmar sanadkiisa wuxuu ka soo wariyay ilaa macmar laga gaadho inuu yidhi ibnu daa'uus wuxuu ahaa mid fadhiya فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم قال فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيه وقال لابنه أي بني أدخل إصبعيك في أذنك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئا قال معمر يعني أن القلب ضعيف وحوليه هي ابن طاووس وحوها مدفديه dabeedna nin baa u yimi muctasilada ka mid a qolada muctasilada la yidhaahdo ee lunsan ee muctaqadka baadilkaa aaminsan qur-aanku waa makhluuq bay aaminsan yihiin wax badanoo baadilay aaminsan yihiin sifaadka ilaahay bay diideen iyo tilmaamaha ilaahay nin muctasilada ka mid a u yimi dabeedna wuxuu gudagalay inuu la hadlayo dabeedna ibnu daa'us dheguhu faraha geli inankiisiina wuxuu ku yidhi inankaygii yaraayow dhegaha faraha geli oo weliba ku adkee hadalkiisa ha maqli macmar wuxuu leeyahay waxaa u jeedaa qalbigu waa daciif ana alqalba daciif washubaha khadaafa watay culimmadu yidhaahdeen waxa weeyaan أن القلوب ضعيiفة والشhبه khaطاaفة أن مaعnaha waxa weeye qaلبigu waa ضaعيif شhubahuna waa khaطاaفة iyo qaar wax dafaya weeye iبنu bada waxa uu ka soo wariyey mar kale kitaabkiisuu tilmaamay aynu soo marnay aaثaaر uu tilmaamayo oo nooعa la mida oo waxa uu leeyahay cabdالرaزاaq ayaa waxa uu leeyahay فيma أkرaجahu عan cabdالرaزاaq فقال عن نفسه قال لي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو أحد المعتزلة نiنkaas oo معتزiلada ka mida ayaa waxa uu yihi أrىa المعتزلة عindكم كaثيiرا warniya waxaan arkaa معتزiladu agtiina inay ku badan tahay qلت waxaan ku uhi نacم وهم يزcumuuna أنka minهم waxaanay sheegaya inaad ka mid tahay ninkan la yidhahda إبراهيم بن محaمد بن أبي يحيى ayuu ku yihi شheekhi dee iyagu waxay sheeganayaan muctasiladu adiguna inaad ka mid tahay qaala wuxuu idhi afalaa tadkhulu macii haada alxaanuut maad iraaciyo xaanuudkan maad ila geli xaanuudka waxay yidhahdeen waa dukaanu khamaarki wey waa meesha laga sharaabay khamrigiiyo waxna laga cabay xataa ukalimuka ilaaan kula hadlay xataa ukalimaka ilaaan kula hadlay qaala qultu waxaan ku uhi laa qaala lima qultu waxaan ku uhi liأna alqalba ضaciif wاddiin laysa liman qalb qalbigu waa daciif diintuna ciddii qaalib noqotaa umay sugnaanin waxa weeye haddaan kula doodo dooda aad igaga qaalib noqoto macnaheedu maaha inaad diin adigu ku sugan tahay inaad diin adigu ku sugan tahay maaha diintu ciddii qaalib noqoto umay sugnaanin wa akhraja ibnu bada ayda bisanadi can saciid ibni caamir qaala xadaanaa salaam ibnu abi muiic ana rajula min asxaabi alahwa qaala liayuub asakhtayaani yaa abaa bakrin as'aluka can kelimatin qaala ayuub wajacala yushiiru biusbucihi walaa nisfi kalima walaa nisfi kelima waxa uu leeyahay ibnu badda uu soo saaray oo kale kitaabkiisa aynu soo marnay isagoo ka warinaya saciid bnu caamir waxaa noo warramay buu uhi salaam ibnu abi mudiic nin ka mida ahlulahwaaga ahlulahwaaga ahlulbidic un baa loo jeeda mid ka mida ahlulahwaaga ayaa markaa abu ayaab sakhtiyaani wuxuu ku yidhi abaabakarow waxaan ku weydiinayaa kelimad baan ku weydiinayaa aan doonaya inaan ku weydiiyo wuxuu tilmaamay markaa fartiisuu tilmaamay markaa wuxuu ihi kelimad barhkeedna hay weyd ima weydiin karti walaa k waxa weeye nisfu kelima kelimad barhkeedna waxa weeye magaraysaa inaad weydiiso dooni maayo hay weydiin فhkda kاn السلف الرحيم رحمaة اللahi taعaaلى عaليهم أجمaعيiن يعزiفuuna عن الاستiماع إلى المبتدعة bal ويحdaruuna عن ذلك لأnlا يلج في الqلب شhayء min بdعهم fتxصل عindئذ الهلكة فkيfa bالlah يkun qowلهم في man يujaaلس المبتadعة ويحdر duruuسah شheekh wuxuu رaحimه الlahu taعaلى slفkii sidaasay ahaayeen allah u naxariistay qaar ka gadooma oo ka insiraafa oo ka noqda dhegaysadkay mubtadicada dhegaysanayaan waa ka digtoonaan jireen arrinkaa si aanu qalbigooda shay bidaca ka midi u gelin oo aanay u halaagsamin sidee buu xaalku noqonayaa buuhi ilaahay baan kugu dhaariyey fa kayfa billaahi yakuunu qowluhum waxa weeye sidee buu noqonayaa qowlkoodu fii man yujaalisu lmubtadica cidda la fadhiisata mubtadic oo darsigiisa xaadirta markaa waxa weeye bidcadii sheekhuna way inoo sheegi doonaan filayaaye dee bidcadu waxa weeyaan waa waa cadho neefka geeli markuu cadho qabo geel waxa weeye magaranaysa aan cadho qabin uu ku dhex darmo cadhadii waxa weeye markiiba waa qaadaya waxaana la arkay in fara badan cid ahlu sunno ahayd oo wanaagsanayd oo cid ahlulbidaca uun ku xidhantay oo dabadeedna bidcadii markaas raacday cimraan ibnu xitaan iyo waynu garanayn cimraan ibnu xitaan ninkii la odhan jiray khaarijiga noqday waxaa layihi sunni buu ahaan jiray dabadeedna gabadh khaarijiyadan buu guursan waa isku reer ahaayeenoo u jeclaaday ayuunbuu guursan waar iska daabanay gabadhin waa khaarijiyad sunniyad baan ka dhigayaa buui gabadhii baa duubsatay oo khaariji buu noqdayoo cali ibnu abi daalib ninkii dilay ee la odhan jiray cabdiraxmaan ibnu muljim waa kii ammaanayey ee markaa gabayga u tirinayay lahaa waxa weeye yaa darbatan min taqiin maa araada biha waxa weeye garaac ka dhacay muttaqiya ilaahay subxaanahu watacala arrinkaa lamuu doonin ilaahay inuu raalligeliyo mooyaane wax kale lamuu doonin ilaahay inuu ku raalligeliyo iyuunbuu doonay waxaan xusayaa waxa weeye maganaysaa maalin baan xusayaa waxaanan markaa u filayaa inuu yahay ka khalqiga ugu oofinta badan leh ee ugu wanaagsan inuu yahay adugu waxa weeye waa ka ammaanaya macnaha wuxuu ahaa aynu soo qaadannay nin sunniya buu ahaan jira gabadha waxa weeye maganaysaa khaarijiyadda ayuunbuu guursaday dabeedna way kaxaysatay isagii bay kaxaysatay marka ahlulbidaca in wax laga barto oo laga dhegaysto duruustooda la xaadiro oo wax laga dhegaysto culimmadu aad iyo aad bay uga digi jire aad iyo aad nagaa soo marayna ibnu daawus inuu dhagaha faraageliyey qaarkood ay yidhahdeen kelimad barhkeedna xitaa ay weydiin falaa shakka anna kalaamahum fii haada sawfa yakuunu ashaddu wa aqwa waxaan shaki ku sugnayn kalaamkooday kula hadlayaan ahlulbidacu jeer dambe inuu noqon doono mid adagoo xoog badan walidaa lama qadima sufyaanu athawriyu albasra imaamkii weynaa sufyaan thawri lo odhan jiray markuu basro soo galay jacala wuxuu gudagalay yanduru inuu eegayo ilaa amri rabiic ibni sabiix waxa weeye ninka la yidhaha rabiic ibnu sabiix wa qadrihi cinda annaas iyo qadarku dadka agtooda ku leeyahay fasa'ala can madhabihi dadkiibu wuxuu weydiiyo ku yidhi ninka rabiic la yidhaahdo madhabkiisa bali iga warrama faqaaluu lahu maa madhabuhu ila sunna madhabkiisu waa sunnada un ay laysa nacrifu min madhabihi ila sunna wax kale kuma garanayn madhabkiisa sunnada mooyaane qaala man bidaanatuhu yaa la saaxiiba cidda saaxiib hoosaad la ah ee uu ku xidhan yahay ee la fadhiistaa waa ayo qaaluu waxay yidhaahdeen cidduu la fadhiistaa ahlalqadar wey waa qolada qadariyada la yidhaahdo qaala wuxu uhi huwa qadariyun qadari wey mar hadduu qadariyada la fadhiisto qadari wey yaquulu ibnu bata raximahu اllahu tacaala fi libaana tacliiqa calaa qowli sufyaan hada raxmat ullaahi tacaala calayh raxmat ullaahi raxmat ullaahi buu raxmat ullaahi calaa sufyaan ibaanada wuxuu ku odhanaya isagoo hadalkaa tacliiqinaya qowlkaa sufyaan raxmat ullaahi calaa sufyaan athawri naxariista ilaahay sufyaan athawri korkiisa ahaa laqad nadaqa bilxikma xikmaddii buu ku hadlay run baan u sheegay wa qaala bilcilmi cilmi buu yidhi oo ku dhawaaqay fa waafaqa alkitaaba wasunna wuxuu waafaqay kitaabka iyo sunnadii wamaa tuujibhu alxikmatu wayudrikuhu alcayaan waxa weeye iyo magaraysaa waxa ay xikmaddu keensanayso oo markaa waxa weeye la haleynayo la garanayo wa yacrifuha ahlulbasiira waalbayaan oo ahlubasiiradii iyo ahlubayaanku ay garanayaan qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu bidaanata min duunikum laa ya'luunakum khabaalan wadduu maa canitum ilaahay wuxuu uhi kuwa rumeeyeyow ha ka yeelannina ha ka yeelannina markaa gaalada iyo dadka xunxun ila haddii la yidhi gaaladii ha ka yeelannina bidaano marka la yidhi gaaladii bidaano iyo saaxiiboosaad ha ka yeelannina ciddii markaa waxa weeye xumaydii ahlulbidaca ahayd lafteeduna waa soo gudagelaysa waa soo gudagelaysaa wey waa loo deliishanaya sida sheekhuba u deliishanaya bidaano iyo saaxiib hoosaad ha ka yeelannina waxa weeye sokadiin ha ka yeelannina gaalada iyo ahlulbidaca laa ya'luunakum idinkalama gaabinayaan khabaalan macnaha waxa weeye fasahaan wadduu waxay jeclaysteen maa canitum ay canatakum macnaha dhibaatadiinna ayay jeclaysteen dhibaatadiinay jeclaysteen halkanna sheekh wuxuu inoogu sheegay raximah llahu tacaala sufyaan thawri markuu soo galay basra ayuu markaa eegay ninka rabiic ibnu sabiix la yidhaahdo arrinkiisa iyo qadarkiisa uu dadka ku leeyahay waxaanu yidhi bal ninkan madhabkiisa iga warrama waxay yidhaahdeen madhabkiisu waa sunnada un wax kale kuma ogeyn sunno mooyaane yaa la saaxiiba buuli waxaa la saaxiiba bay yidhaahdeen qolada la yidhaahdo qadariyada ayuu la fadhiistaa waa qadari buuli mar hadduu qadariyada la fadhiisto waa qadari qadari wey markaa qolada qadariyada la yidhaahdaa qadarkay diideen oo ay nafiyeen oo waxay yidhaahdeen laa qadara walamru unuf qadar waxa weeye ilaahay ashyaada wuxuu sii qadaray ma jiraane arrinku waa bilow qaar baaba waxay yidhaahdeen qofku isaga ayaa ficilkiisa samaysanaya ilaahayna markuu ficilkaasi uu dhaco ayuunbuu ogaanayaa markaa qaar qullaadana waa leeyi nebiguna wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam alqadariyatu majuusu haadihi اlumma in mariduu falaa tacuuduuhun wain maatuu falaa tashhaduuhun qolada qadariyada la yidhaahdaa waa majuustii iyo dabcaabudkii ummaddan hadday xanuunsadaan soo booqannina hadday dhintaanna xabaashooda ha tegina oo aaskooda ha raacina markaa wuxuu yidhi kuwaasuu ka mid yahay markaa dadkan caamada ah eean aqoonta dheeraadkaa u lahayn iyo arrimaha basiirada u lahayni waxay iyagu daahir ahaan u arkayeen sheekhani sheekh wanaagsan uu yahay oo ahlu sunna laakiin imaamkani wuxuu gartay maadaamuu ahlubidac ku xidhan yahay oo la fadhiisto la mujaalasoodo oo qowlkooda dhegaysto oo la saaxiib yahay iyaga inuu ka mid yahay iyaga inuu ka mid yahay in badan baa la arkoo la tajrubeeyey waxa weeye cid sunno u nisbo sheeganaysay oo ahlubidac iyo axsaab looga taagi waayey oo raacday waayo markaa hadalka wuxuu yidhi hadal maganaysa xigmada buu yidhi oo kitaabka iyo sunnada waafaqsan oo markaa waxa weeyaan ayuu sheekhu sheegay ayaddana waa soo deeshay wayaquulu lfudayl bnu ciyaar alarwaaxu junuudun mujanada famaa tacaarafa minha talaf wamaa tanaakara minha اkhtalaf walaa yumkinu an yakuuna saaxibu sunnatin yumaali'u saaxiba bidcatin ila min annifaaq waxa uu yidhi markaa arwaaxdu waa junuud mujanada wixii markaa iskartaa waa isu dunmaan wixii magaraysaa isinkiraana way iskhilaafaan suuragalna ma aha inuu i iisho mid sunniyi mid bidcaw saaxiiba waxa weeye magaraysaa ilaa wax ku qarsoon mooyaane macnaha waxa weeyaan inuu nifaaq waxa weeye magaraysaa uu uu markaa waxa weeyaan shay ku qarsoonoo markaa waxyaabahan kabu mubtadici uu aaminsan yahay uu ka raalli noqdo mooyaane si kale uguma iisho macnaha shay baa ku sugan dee nifaaqa ayaa ku sugan oo uu qarsanaayo dadka aan uu muujisanaynin sidaa daraaddeed buu ugu leexday kan mubtadica ah oo markaa uula fadhiistay ama uula saaxiibay ibnu badda wuxuu isagoo hadalkaa tacliiqinaya sadaqa alfudayl raxmat ullaahi calayhi fa innaa naraa daalika cayaanan cayaan baynu arrinkaa u aragnay arrinkaa cayaan baynu u aragnay فلقد بلغ من تحذير السلف رحمة الله تعالى عليه من المبتدعة أن أحمد بن السنان قال لئن يجاورني صاحب طنبور أحب إلي من أن يجاورني صاحب بدعة لأن صاحب الطنبور أنهاه وأكسره الطنبور والمبتدع يفسد الناس والجيران والأحداث وحاول لمركا سلفك تحذير كودي وحوي وحو قاري mubtadacada ay ka digayaan meel buu gaadhay macnaha way ku xeel dheeraadeen tacdiirkay ka digayaan axmed ibnu sinaan wuxuu yidhi wuxuu yidhi hadduu ila jaar noqdo waxa weeye saaxibu dumbuur dumbuurku waxa weeyaan waa mid waxa weeye magaraysa de u saaxiiba waxa weeye magaraysaa muusika iyo waxa weye balqa nasrada oo macnaha waxa weye faasiq oo caasi ah inuu ila ila ila jaar noqdo ayaa xaggayga looga jacayl badayay mid saaxiibu bidcaahi inuu la jaar noqdo macnaa kaasaan ka jeclay wey kaa macaasida ku sugan ee muusikada iyo heesaha iyo durbaanka garaacaya kaasi inu la jaar noqdo ayaan ka jecelahay mid ahlubidaci inuu la jaar noqdo waayo isaga waan ka reebayaa waxbaan u sheegayaa waan ka jejebinayaa mubtadicu laakiin wuxuu fasaahadinayaa dadka iyo jaarka iyo dhallinyarada iyo carruurta hadalka isagoo tacliiqinaya wuxuu yidhi ابن بطة يقول الله يقول الله الله يا معشر المسلمين إلهي كبغى إلهي كبغى معشركم المسلمين تو يا أنو ذكو حنباري حسنك وناجسك ذنك أو وناجسك نفتين iyo macrifada waxa weeye magaranaysaa cida iyo wamaa cahidahu min macrifatihi bisixati madhabihi cala almukhaadarati bidiinihi fi mujaalasati bacdi hadihi alahwaa فيقول أداخله لأناذره أو لأستخرج منهم مذهبه فإنهم أي المبتدعة أشد فتنة من الدجال وكلامهم ألصق من الجرى وأحرق للقلوب من اللهب ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويصبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم فما زالت بهم المباصدة وخفي المكر ودقيق الكفر xataa sabow ilayhim hadalkanna macnihiisu wuxuu noqonayaa un mujaalasada lala fadhiisanaya ahlubidaca ee markaa waxa weeyaan hadalkooda la dhegaysanayo ama loola fadhiisanayo in lala munaaqashoodo ama lala munaadaroodo ahlubidaca arrinka noocaasi oo waxa weeye magaranaysaa arrinkaa loos loola fadhiistaa waa arrin aad iyo aad u daran wey marka mubtadacada lala fadhiisanayaa fadhiisadka lala fadhiisanaya waa ka daran tahay fidnadii waxa weeye dajaal dajaal cawar hadalkooduna waa ka daran yahay xagga ku dhegitaanka uu cid ku dhegayo cadhada quluubtana dabku waa ugu gubitaan badanya waxaan arkay buuri jamaaco dadka ka mid ah oo markaa lana cadali jiray oo caayi jiray oo la fadhiistay oo markii dambe raacay oo soo dhoweeyey ayaan arkay buuri intaa in sha allahu tacala idinka iska soo akhrisan doona wixii intaa inoo hadhay in sha allahu tacaala halkaasaynu ku joojinaa baaraka allah fiikum axsana allahu ilaykum ilahay waxaan weydiisanaa subxaana wa tacaala inuu wixii aanu ku khadaanay naga dhaafo wixii aan asibnayna ilahay subxaana wa tacaala uu nagu ajar siiyo وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في دروس علمية أخرى قادمة
تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته